الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم باب العقيقة وغيرها wuxuu baabu yahay waxaa loo yaqaano caqiiqada walqasha loo yaqaano iyo waqayirihaa waxyaaba aan caqiiqo ahayn oo ka baxsan oo tabac u ah sida catiirada iyo waxa weeyaan faracada oo soo socota caqiiqa waa ilmaha waxaa laga walqala weeye waxaana la yidhaahdaa addabiixatu alatii yudbaxu can ilmawluudi waa dabiixada laga gowraco ilmaha waxa weeyaan dhashay xaggee laga soo istishqaaqay oo laga keenay waxay bacd culimaa yidhaahdeen waxaa laga soo ishtiqaaqay aaqinu lcaqi wa huwa shaqu walqadcu liannaha yashuqu yushaqu xalquhaa waxaa laga soo ishtiqaaqay bay yihahdeen markaa goyn iyo jeexitaan waayo waxaa neefkan markaa la qalaayo dhuuntiisa ayaa la jeexaa oo waxa weeyaan waa la gowracaa sidaana waxaa yidhi markaa ashari ayaa yidhi waana sida uu rajaxaayo ibnu cabdibar iyo alharawi iyo waxawey ibnu kair ibn maahiir iyo kayruhum qowl kale wuxuu leeyahay waxaa laga soo ishtiqaaqay waxa weeye min alcaqiiqa wa hiya shacru ladii yakhruju calaa ra'si lmawluudi min badni ummihi waxaa yidhahdeen caqiiqa laga soo ishtiqaaqado macnaheeduna waxa weeye timaha ka soo baxa ilmaha isagoo caloosha hooyadii ku jira timaha ilmaha ka soo baxa isagoo uurka hooyadii ku jira ayaa caqiiqo leedahay sideedaba dabeetana waxa wixii la gowracaye iyadana waxa lagu magacay caqiiqa sababta logu magacay waa maxay liannahu yuqaarinu dabxuhaa xalqahu waxa weeyaan gowraca la gowracayo caqiiqadu wuxuu qaarin u yahadoo la socdaa xiiritaanka timaha la xiirayo timaha ilmaha xiiritaanka laga xiirayo ayuu qaarin u yahdo maalinta timaha laga xiirayo maalinta la walqalayaa waa isla mid weeyaan sidaana waxa yidhi abu cubayd iyo jawhari iyo samakshari iyo keyrkoodba saa yidhi marka labada kii laga soo doonaba laga tishqaaqo waxaa looga jeedaa waxaa weeye waa ilmaha laga gawraco ilmaha markuu dhasho laga gawraco markaa waa wax laga gawraco ayaa caqiiqo la yidhahdaa walqasha waxaynu naqaano wey af somalia walqasha waxa loo yaqaano weeye wa can buraydata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam caqa can اlxasani wاlxusein buraydata ibn xusein waxaa laga warinayaa ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay caqa inuu ka qalay can اlxasani xasan ibn cali wlxusein xusein ibnu cali inuu waxa weeyaan ka qalay waxa weya walqal ka sameeyey labaduba waxaa dhashay fatimata bint rasuul duryaddii rasuulka waana ibnu cali bn abi talib hal sanana kala weynaayeen ba la yidhahdaa rawahu nasaa-iyu nasaa-i baa wariyay wasaada min xadiis ibn cabaas waxa uu siyaday xadka ibn cabaas isagoo ah kabshayni kabshayni inuu nebigu ka qalay sala allahu alay wasalam laba laba wan inuu ka qalay laba laba wan inuu waxa weeyaan ka qalay kabshigu waa wanka weeyaan wa qaala abu dawuud abu dawud wuxu uhi kabshan kabshan waa mid mid buu yihi kabshan kabshan ayaa abu dawud wariyey wasaada alxaakimu imaamu xaakim waa siyaadiyey min xadiisi cabdillahi bni cumar isagoo xadiiska cabdillahi bni cumar ah can kuli waaxidin minhumaa wuxuu ka qalay can kuli waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda ka mid ah kabshayni ithnayni milayni mutakaafiayni kabshayni buu ka qalay laba wan oo ithnayni laba ah oo milayni isu dhigma ama waxba isla mid ah oo mutakaafiayni isu dhigma isu dhigma oo macnaa waxa weeye xagga markaa shilayska iyo isu dhigma oo isku nooca wazaada min xadiis caaisha xadiiska caaisha wuxuu siyaadiyey yowma asaabici wuxuu ka qalay maalintii toddobaad ayuu ka qalay wa amara wuxuu amray an yumaata in laga markaa leexiyo can ru'uusihima madaxyadooda aladaa dhibaatada in laga leexiyo oo dhibta laga biiyo ayuu waxa weeyaan waxa weeyaan markaa ku daray riwaayada caaisha dhibta wax looga jeeda waynu sheegi doonaa in sha allah wa saxaxahu waana saxiixiyey wazaada min xadiisi caliyin fi xaqi lxuseyn wuxuu siyaadiyey xadiiska cali isagoo ah isagoo xadiiska cali ah waxa uu siyaadiyey fi xaqi lxuseyni xuseyn markaa gawricii laga gowracay fi xaqi xuseynin xuseyn xaqiisa wuxuu markaa siyaadiyey oo wa qaala wuxu uhi yaa faatimatu faatimoy ixliqii ka xiir ra'sahu timihiisa xiir madaxiisa xiir watasadaqii waxaad ka sadaqaraysataa bizinati shacrihi qadarka timihiisa qadarka timihiisana oo waxa weeyaan dahab ama fidaana waxa weeyaan sadaqadayso dahab ama fidaah sadaqadayso oo inta ilmihii timi laga xiiro oo timihii la miisaamo ayaa waxay u dhiganto oo waxa weeyaan fida ah ama dahab ah waxa weeyaan la sadaqadaynaya waliasxaabi sunan asxaabi sunan waxaa u sugnaaday min xadiisi umi kursin alkacbiya isagoo xadiiska gabadh umi kursin la yihahdo oo alkacbiyati reer bani kacab ahaatay wuxuu markaa sheegay can ilghulaami shaatayni waxay markaa asxaabu sunan wariyeen xadiiska marka umi kursin alkacbiya inuu markaa nebigu salى الlaه alيه waslam can ilghulaami shaatan yidhi macnaa ha laga gawracaya can ilghulaami ay yudbaxu waa laga gawracaya can ilghulaami inankii shaataani baa laga gawracaya laba neef oo adhiya oo mutakaafi'ataani isu dhigma wa can iljaariyati nantiina shaatun waxa weeye hal neef oo keliya ayaa laga gawracaya wazaadu way siyaadiyeen asxaabu sunan siwa ibnu maaja ibnu maajah mooye intooda kale waxay siyaadiyeen laa yadurukum idin dhibi maayo adukraana kunna malabaa kuwaasu am inaasan mise waa dhidig waxaa la gowracayaa malaba mise waa dhidig waxa weeyaan farqi ma kala laha idin dhibi maayo kaga dhigtaanba wasaxaxu tirmidiyu tirmidina waa xadiiskan waa saxiyey wa ibnu xibaan walxaakimu ibnu xibaan iyo xaakimna waa saxiyeen wasaada nasaa'iyu imaamu nasaa'i waa siyaadiyey walxaakimu xaakim waa siyaadiyey wصaxaxa waana صaxiixiyey min xadiisi camr bni shucaybi can abihi can jadihi isagoo ah xadiiska nin kale camr bni shucayb camr bni shucaybna aabihii oo shucayb oo ka warinaayo aabihiina can jadihi uu ka warinaayo cabdillahi ibn camr bni caasa waa camr ibn shucayb ibn moxamed ibn cabdillaahi ibn camr bni caas oo waxa weeyaan marka moxamed baa ka dhex maqan shucayb ayaa awowgiyo cabdillahi ibn camr bni caas ka warinaya shucayb baa awowgii cabdillahi ibn camr ibn caas waxbaan ka warinaya can jadihi awowgii u ka warinaya cabdillahi ibn camr ibn caasa wa ibni maaja min xadiisi caaisha ibni maajana waa wariyay isagoo xadiiska caaisha ah wazaada fiihi alxaakimu xaakim waa siyaadiyey waa saxaxa waanu saxiixiyey oo muxuu ku siyaadiyey walaa yugsiru lama jebiyo lahaa caqiiqada lama jebiyo cadmun wax lafa lama jebiyo oo neefka marka la qalo lafihiisa lama jejebiyo wlsxaabi sunan min xadiis samura asxaabi sunanka waxaa u sugnaaday isagoo xadiiska markaa samurata ibni jundub ah yudbaxu canhu waa la gowracaa yowma saabici maalinta toddobaad baa la gowracaa wa yuxlaqu waa la xiiraa timihiisa wa yusamaa waa loo magac bixiyaa ilmaha ayaa loo magac bixiyaa maalinta wasaxahu tirmidiyu imaamu tirmidi waa saxiyey wa ibnu xibaan ibnu xibbaanna waa saxiyey walxaakim baa saxiyey wa fii riwaayati abi dawuuda waxaa sugnaatay riwaayada abu dawuud wa yudama waa laga dhiijiyaa ama waxa weeya dhiig ayaa la mariyaa badla yusama yusama bedelkeeda ayaa abu dawuud wuxuu wariyey wa yudama macnaheeduna waxa weeye dhiig ayaa la mariyaa ilmaha dhiig ayaa markaa la mariyaa dhiigga markaa walqasha qaala abu dawuud dabaad wuxuu yihi wa hada wahmun min hamaam kaasuna waa wahmi hamaam ka dhacay ee waxa weeye wax dhigoo la marinayaa ma ay jirto xadiiskan waa xadiis markaa saxiixa oo saabita oo aimada faraha badan le ay wariyeen asxaabu sunan iyo xaakim iyo waxa weeyaan keyrkoodba ay markaa wariyeen waxyaabaha uu tilmaamaya waxaa ka mid ah in la gowraco waxa weeye ilmaha wax laga walqalo ilmaha in wax laga walqalo walqasho ay tahay shay mashruuc ah oo waxa weeyaan bannaan inay markaa tahay waxau kaloo inoo sheegay in waxa weeyaan aynu markaa tilmaanay iyadana tacriifka iyo meesha laga qaatay iyadana waa tilmaanay waxaa kale oo halkan iyana ta in lagaga waramo xukunkeedu muxuu noqonayaa caqiiqada xukunkeedu waa maxay caqiiqada xukunkeedu culimadu waa isku khilaafeen waxay isugu khilaafeen markaa aqwaal dhowr ah bacd culimada waxay yidhaahdeen waa mustaxab weeyaan waana mustaxab markaa muakad ah waa suna muakada ayay markaa yidhaahdeen sidaana waxaa yidhi imaamu malik iyo imaamu shaafici axmed ibnu xambar waa uu leeyahay iyo waxaa weeyaan jumhuur ahlucilmi sida loo nisbeeyo caynkaa weeye waxaa kaloo imaamu malik uu yidhi waxaa weeye waa sunatun waajibatun yajib alcamalu biha waa sunne waajiba in lagu camal falaana ay waajib tahay waa sunna waajiba muxuu ka wadaa bimacnaa waa sunna muakada weeye waa sunna muakada ayuu waxa weyan ka wadaa oo lam yarid wujubu ladi lam yurid wujubu ladi yasimu bitarkihi ugama jeedo waajibkii lagu dambaabay haddii laga tago ee wuxuu uga jeedaa waajibkii muakadka ahaa ama waxa sunna muakada ayuu uga jeedaa sunna muakada inay tahay ayuu uga jeedaa qowl labaad wuxuu leeyahy waa waajib caqiiqadu waa waajib buu leeyahay qowlkaana waxa weeyaan waxaa soo xikaaday ibnu mundir waxaana ka xikaayooday saxaabada bacdi ka mid ah sida waxa weeyaan buraydata ibnu xuseyn buu ka xikaayooday wa kadalika taabiciinta qaar ka mid ah sida xasan albasri oo kale ayuu waxa weyan ka xikaayooday waxa weliba xasan albasri ka soo naqlay inuu yihi may abuzanaad ninka leedo isaguna taabiciyu ka soo naqlay inuu yihi alcaqiiqatu min amri lmuslimiin aladiina kaanuu yakrahuuna tarkahu waxa weeye waxay marka caqiiqadu ahaatay arrinka muslimiinta inay markaa ka tagaanna way karaahiyeysan jireen ibnu xasmin aahiri isaguna wuxuu ka mid yahy cidda ku tagtay inay waajib tahay jamaaca markaa selafka ka midana waa ka soo naqliyey jamaaca selafka ka midana waa uu ka soo naqliyey waxa weeye ibnu xasmi aahiri ibnu badaal ba isaga wuxuu yihi axad markaa waajibiyo aimada ka mida ma ogin xasan albasri mooyaane axad aimada ka mida xasan albasri ayna waajibiyey ma ogin buu yihi laakiin waa lagu naqdiyey oo waxa weyan aimo kale oo waxa weeyaan saxaabo iyo taabiciinba leh ayaa laga soo naqliyey inay wujuubka maxayan ku tagaan inay wujuubka inay ku tageen qowl saddexaad wuxuu leeyahay waxaanu kala farqinaynaa asaabiicda oo isbuuca koowaad iyo isbuuca koowaad in la qalaa waa waajib laakiin waxa weeyaan wixii ka dambeeya ma waajibto isbuuca koowaad ayay waajib tahay laakiin wixii ka dambe hadii isbuuca la qali waayo ma waajibto lakiin qowlkaasu waxa lagu kala farqiyo isbuucana lagu waajib isbuucana lagu waajibinin ma sheegin oo daliila aqwaal kale waa jirtaadoo waxa weeyaan iska daciif ah waxaana ka mid ah qowlka sheegay waa bidcaba udxiyada waxa caqida waxa la yhahda waa bidco waa qowl daciif ah abu xaniifa laga soo naqliyaa inuu caynkaa yidhi inuu yihi waxa wey waa bidco laakiin waa la naqdiyey oo imaamu shaaficina waa naqdiyado wuxu uhi cidda caynkaa tidhi waxa weeyaan arrinkooda waa qaldan iyo qalad bay sameeyeen qolo kaloo waxaanu kuwaajibinaynaa tainanka ama tainanka xorana waa masruuc tainantu laakiin waxa weeya masruuc ma aha iyaguna waa jiraan kuwana waxa lagu kala markaa lagu naqdiyay iyagana xadiistu labada waa sheegtay bima tufariq maxaad ku kala kaxaynaysaa adigu sida saxiixa ah masaladu waxay ka dhexaysaa ima inay tahay sunna mu'akada wa ima inay tahay waajib inay tahay inay waajib tahay inay sunna sunna mu'akada tahay labadaa ayay ka dhexaysaa aqwaasha ka soo hadhay iyadu waxa weye wax ictibaara oo ay leedahay ma ay jirto wax ictibaar ay leedahay ma ay jirto waxaa kaloo markaa iyadana ay culimadu isku khilaafeen xadiiskuna waxa weeye alfaadiisu ay kusoo ku kala duwan tahay waxa weeyaan imisaa laga qalayaa midba ma labadaba waxaa laga qalayaa neef neef mise waxa weeyaan labadaba mid walba labaa laga qalaya inanka inanta mise waa la kala farqinayaa oo inankana labaa laga qalaya inantana markaa mid baa laga qalaya sida saxiixa xadis kuso aroortay ama sida xooga badan leh waa in la yidhaahdo waa la kala farqinayaa oo inankana labaa laga qalayaa inantana mid baa laga qalaya sidaana waxa weeyaan culamadu waa tilmaameen oo waxay yidhaahdeen laba sababood ayaa waxa weeyaan loo qaadanayaa markaa laba laba in laga qalo waata koobaade waxa weeyaan xadiista sheegaysa waxaa weya laba laba waxaa siyaadiyey rag markaa siqa ah rag siqaad ah ayaa siyaadiyey siyaadatu siqana waa maqbuula oo rag siqaana hadday sheegeen inuu kabshan kabshan ka qalay nebigu sala allah alay wasalam rag kaloo siqaadina ay sheegeen inuu kabshayni kabshayni laba laba wan inuu ka qalay waxaa la qadimayaa cidda waxa weeye siyaadisay cidda siyaadisay ayaa la qadimaya mid labaad waa idhaha waa lagu xoojinayaadoo xadiidka sheegaya kabshayni kabshayni wuxuu waafaqaya adilo kaloo saxiixa oo qaar ka mid i saxaynka ay ku yaallaan bukhaariya muslim ay ku yaallaan oo tilmaamaysa inuu waxa weeyaan laga qalay oo nebigu sal la slam uu ka qalay ama uu amrayba in la qalo waxa weeya laba laba in la qalo xadiisaa tilmaamaysa ayaa waxa weeya na soo aroortay inuu waxa weeyaan amray in waxa weeya laga qalo markaa laba laba neef laga qalo markaa in laba laba laga qala baa markaa xoog badan oo waxa weeyaan daliilkeedu uu qawisan yahay xadiiska laftiisa waa xadis saxiixa lakin waxaa laga hormarinayaa kaa siyaadada le baa laga hormarinaya waxaa kaloo inoo tilmaamay xadiisku inay markaa labada wan markaa yihiin qaar markaa isu dhigma waxaana yidhaahdeen neefka markaa caqiiqada noqonaya waa inuu noqdaa neefkii udxiyada noqonayay neefkii udxiyada ku ansaxaysay ayay ku ansaxaysa caqiiqaduna caqiiqadii iyo udxiyaduna waxyaabaha qaarna waa ka midaysan waxyaba qaarna waa ku kala duwan yihiin waxyaabahay ka midaysan waxaa ka mid ah neefka la qalaya inu isku nooc yahay oo neefkii ku ansaxayay caqiiqo ku ansaxayo udxiyo kii udxiyo ku ansaxayana caqiiqo ku ansaxayo waa ka midaysan yihiin waxay kaloo yidhaha waa ka midaysan yihiin qaabka waxa weeyaan loo isticmaalaayo oo mid walba waxa masruuca bay yidhahdeen in saddex qaybood laga dhigo qayb waxa weeye ciddii ahlubeytka ay cunto qaybna waxa weeyaan dadka markaa faqarada la siiyo la sadaqadaysto qaybna waxa weyan la hadiyeeyo oo dadka markaa ahlu sharafka ah ee iyaga waxba baahiya aanay ka muuqanin waxa weeyaan lagu markaa hadiyeeyo ayaa waxa weeyaan ay ka siman yihiin waxyaabaha qaarkoodna waa kula duwan yihin o waxyaabaha ka mid ay kula duwan yihiin waxaa ka mid ah udxiyada waa la wadaagaa udxiyada waa la wadaagaa oo toddoba qoys baa waxa weeyaan neef lo ah ku udxiyeysanaya ama neef geela ku udxiyeysanaya laakiin waxa yahay caqiiqada iyada lama wadaago oo mashruuc ma aha in waxa weeyaan toddoba markaa carruur ah in la hada waxa laga walqalaya markaa tulud tulud baa laga walqalayaa ama waxa neef lo laga walqalayaa waxa mid mashruuca maaha mid mashruuca maaha waxay yidhahdeen waxay kalo kala duwan yihiin udxiyadu geela iyo adhiga iyo lo-da isku si bay gu ansaxaysay laakiin waxa weeyaan caqiiqada waxaan adhi ahayn ma soo aroorin waxaan adhi ahayn oo soo arooray ma jirto markaa lo-na markaa waxa weyaan laguma laguma caqiiqa lagama dhigi karo geella caqiiqa lagama dhigi karo waxaana dhahday cabdiraxmaan bin abubakr sidiiq in waxa weeyaan gabadha hirkisa ka midi ay nadartay oo ti haddii ninka cabdiraxmaan ibn abubakr inaan u dhasho waa inaanu ka walqallaa tulud haddii inaan u dhasho tulud waa inaanu ka walqallaa nidar baanay ku gashay caaisha waa radiday waxaa arti sunnadii rasuulka sala allah alay slam baa laga walqalayaa oo neef ai adhi waxaan ahayn laga walqali maayo adhi waxaan ahayn laga walqali maayo xadiis markaa soo arooray waa jiraa oo waxa weeyaan geela iyo lo-daya sheegaya lakin xadiiska calaamat albani raximah llahu tacala wuxuu ku tiriyay mawduucaadka inuu ka mid yahay xadiis mawduuca inuu yahay in waxa weeyaan iyo adhiga iyo lo-daba lagaga walqalo inuu mawduuc yahay ayuu waxayan ku sheegay oo xadiis markaa waxba ka jira aan ahayn masalada kale u tilmaamay waxay tahay waktiga markaa la walqalaya waa goorma waktiga la walqalayaa waa goorma waxaa la walqalayaa bay yidhahdeen markaa maalinta toddobaad sidaa xadiisku waa tilmaamaya yowma saabic maalinta toddobaad in la walqalaayo taxdiidna ma aha culimadu waxay leeyihin sida shaaficiyadu ka mid yihiin afdal in maalinta toddobaad la qalo maalinta toddobaad in la qalaa waa afdalka ah hadduu dhaafo waxa weeyaan iyadana waa iska banaan tahay ka horna waxay waa la qali karaa waa banaan tahay bacd yidhi waxa weeye waa laga dambaysiin karaadoo afar iyo tobanka iyo koob iyo labaatanka iyo waa la qali karaa lakin lagama horeysiin karana waa jiraan bacd yidhi waa laga waa laga dambaysiin karaa lakin lagama horeysiin karo waa jiraan bacd yidhi in laga horeysiyo in laga dambaysiyo in toddobada la qalaa kullu dalika jaais weeye iyaduna culimada ka midiina waa ay jiraan wuxuu kaloo tilmaamay maalinta toddobaad in loo magac bixinaayo maalinta toddobaad in loo magac bixinaayo ayaa xawaya xadiisku kale uu tilmaamay waxaana bannaan in waxa weeye laga horraysiiyo in laga horraysiiyo waa bannaan tahay waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam markii waxa inankiisi ibraahim markaa u dhashay waxa uu yidhi waxaa lay dhalay xalayto markaa inan fasamaytuhu biismi abi ibraahim waxaan ku magacaabay magicii aabbahay ee ibraahim la odhan jiray oo dee nebi maxamed sala allah alay wasalam iyo nebiyadii markaa ibrahim ka dambeeyeyba dhammaantood waxay u abtirsanayaan nebiyullahi ibraahim alayhi salaatu wasalaam marka in laga horraysiiyaa oo maalintuu dhashaba loo magac bixiya xadiiskuna saxiixu ku yaallaa fi saxiix albukhaari wa muslim ayuu ku yaallaa inuu nebigu yuri sala allah alay slam waxaan ku magacaabay inankii laga dhalay ibraahim baan ku magacaabay xalay iyadoo la dhalay marka waxa weeyaan waa laga horraysiin karaa kadaalika haddii waxa weeyaan qofku kunyo lahaa isagaan ilmaba lahayn ayuu kunyo la baxay abu cabdillaahi ama cabdiraxmaan abu fulaan buu la baxay ilmihii dhashay waxa weeyan isagu ma loo bixinaya magacii ma loo bixinaya magacii ayaa waxa weeyaan loo bixinayaa in kunyo lala baxaana waxa weeye mid mashruuca bay ahayd saxaabadii rasuulkuna waa la bixi jireen oo caaisha maxaa la odhan jiray maa ismu caaisha umu umu cabdillaahi oo caaisha ma dhashay wax caruur ah maa waladat axadan iyadoo axadnaba aan dhalin haddana maxaa la odhan jiray umu cabdillahi baa la odhan jiray waxay isku kunyeysay inanka habeerta u ahayd cabdillahi bnu subayr ah magaciisa isku kunyeysay marka hadduu qofka kunyo horu lahaa marka ilmo markaa u dhasho magacii unbu waxa uu bixinaya ama ha noqdo magac lab ama ha noqdo magac dhidig labadaba waxa waa jaa-is weeye wuxuu kaloo xadiidku sheegay inuu amray nebigu sala allahu alay wasalam an yumaada can ru'uusihima aladaa in laga leexiyo madaxyadooda markaa dhibta laga leexiyo dhibtaa waxaa lagu fasiray waxa weye timaha in laga xiiro timaha in laga xiiro marka maalinta toddobaad ayaa waxa weye timaha laga xiiraya bacdi markaa yidhi waxa weye dhibta waxaa looga jeedaa waxyaabihii markaa madaxiisa sarsaaraado in loo maydho weeye maalinta toddobaad maalinta toddobaad in loo maydho ayaa lagu fasirayaa waa ay jiraan laakiin waxaa markaa ka badan cidda markaa ku fasiraysa in waxa weeyaan timaha laga xiiro in looga jeedo waxa weeyan dhibta xadiisku markaa uu tilmaamayo dhibta looga jeedo timaha in laga xiiro wuxuu kaloo tilmaamay xadiisku fii xaqi lxusein inuu nebigu sala allahu alayhi wasalam faarimo ku yidhi timihiisa xiir oo waxa weeyaan ka sadaqrayso biwasnihi bizinati shacrihi qadarka waxa weeyaan timihiisu ay yihiin ka sadaqrayso oo ilmihii markuu waxa weeyaan dhasho toddobaad ama lix casho uu jiro toddoba casho uu jiro waxaa la samaynaya inta timaa laga xiiro ayay sunnadu tahay in la miisaamo oo waxyaabaha dhulkan dahabyo dahablayaashu kale wax ku miisaamaan la miisaamo qadarka uu noqdo oo waxa weeyaan ama dahab ama fida-a in waxa weeyaan laga bixiyo in laga bixiyo weliba badanka xadiistu fidaday sheegaysaa xadiista badankeedu fidada ayay sheegaysaa dahabka qaarkiidna waa sheegeen weliba wuxuu sheegaya xadiiska marka xadiiska cali inuu yihi waan miisaanay dabeetana hal dirham bay noqdeen timihii xusein ama waxa weeyaan bacda dirham dirham barhkii inay markaa noqdeen hal dirham ama dirham barhkii inay noqdeen wax yar un bay noqonayaan marka waxaa yar qadarkiisa oo waxa weeyaan ama dahab ama fida weyn laga sadaqadaystaa oo dadka waxa weyan masaakiinta ah waxa weeyaan la siiya dadka masaakiinta ah in la siiya weeye xadiid kale wuxuu tilmaamay can اlghulaami shaataani mutakaafiatayni mutakaafi'ataani wa can iljaariyati shaatun marka inanta waxa weeye iyada hal neef baa laga qalayaa inankana waxa weeyaan laba neef ayaa laga qalayaa wuxuu kaloo tilmaamay inaan waxa weeye loo kala eegaynin inay lab yihiin iyo inay dhidig yihiin bimacnaa neefka la gowracayaa inuu markaa yahay lab iyo inuu yahay dhidig inuu yahay inuu yahay waxa wayaan riyo iyo inuu yahay ido iyadana la kala eegi maayo ribaad ku walqali kartaa wan baad ku walqali kartaa lax baad ku walqali kartaa ayaa noocinkan noocu doona ha ahaado ee waxa waya noocii aad heshaba waxay baad ku walqalaysaa oo waxa waya lagu kala soocayaa may jirto weliba waxaa kala soo aroortay agga dambe kusuganta wuxuu kaloo sheegay min xadiis caaisha oo wuxuu siyaadiyey walaa yugsaru lahaa cadmun inaan la jebinaynin waxa weeyan laf macnaheedu wuxuu yahay neefka marka la qalo inaan waxa waya lafihiisa la jejebinine mifsal mifsal loo gooyo xubin xubin in loo gooyo taana waxay ahaydeen waa tafaawulan can salaamati acdumihi iyadoo laga tafaawulaayo ilmaha lafihiisu inaanay jajabin ilmaha lafihiisu inaanay jajabin ayaa laga ta laga tafaawulaya bay yidhahdeen caynkaa markay yidhaahdeen waxay markaa culimmadu markaa waa naqdeen arrinkaa waxaana yidhahdeen arrinkani markaa caaisha kama ansixin caaisha kama ansixin xadiis marfuucana ma aha xadiis waxa weeyaan caaisha ku mawquufana ma aha ee waxaa weeye ninka la yihahda cadaa oo caaisho ka warinaya ayuu mawquuf ku yahay marka waa idraaj dhex galay markaa xadiiskii markaa caaisha mawquufka ku ahaa marka waxa weya marfuucna maaha qowl saxaabina markaa maaha kamana ansixin waxa weeye riwaayada marka caisha laga warinayna caynkaa tidhi riwaaya ka ansaxday markaa maaha sidaa darteed in lafaa la jejebiyo iyo inaan la jejebinin laa farqa fi dalika waxa weeyaan waxba la kala farqin maayo haddii la doono waa la jebinayaa haddii la doono lama jebinayo sida dadka eh, xoolaha kale loola isticmaalo lafahooda ayuunbaa loola isticmaalayaa ee wax lagu gaar yeelayaa ma jirto arrinkaas waa faafay waana dhex galay markaa soomaalida waa dhex galay oo waxaad arkata iyagoo markaa neefkii la gowraco ee caqiiqada ah inaan waxa weeye loonaya lafiisa la ta- la jebin bale maxay sameeyeen intay waxa weeyaan isku ururiyaan oo xadhig ku xidhaan bay qaarkood geed ka lalaadiyaan si aanay bahalaha iyo waxaasan u taataabanin oo waxaasan waxba u yeelin ay dadka qaarkood geed ka lalaadiyaan waxaasu markaa ma sugnaa laakiin da la yaab ma laho haddii waxa weeyaan loo tiiriyey saxaabadii caynka inay yidhaahdeen intaasunbaa gaadhay dadka caamada ahina dee waxba ma kala soocaan waxa weeya waxaan ma da- ma daciifa mise waa saxiix mise waa waxa weeyaan ciddii gaadhsay baa laakiin dee qabta waxa weeyaan dembigeeda hadda ay waxa weeyaan u badheedhay haddii kalena dee waxa weeyaan ay macduurinahayeena macduurku waxa weeyaan ma dembaabsana dembi ma laha marka sida saxiixa ah waxa weeyaan lafta ha la jebiya ama ayaan la jebinin xadiiskaasna caaisha loo tiirin maayo kama ansixin oo waxa weeyaan waa daciif weeye waana mudraj weeye oo cadaaba waxa weeye qowlkiisa ku koo- ku- ku ku kooban yahay sanadkiisuna isagu markaa daciif yahay Eh, wuxuu kaloo tilmaamay xadiiska markaa samurat ibnu jundub inuu waxa weeya yudbaxu canhu yowma saabici wa yuxlaqu yusama intaa waa soo marnay Eh, jundub eh, samurat ibnu jundub waxaa ka wariyey xadiiska ninka la yidhaahdo xasan albasri xasan albasri ma ka wariyey marka waxa weeyaan eh, samura waxaa ka wariyey mise kama warinin saddex markaa madhab baa ku sugan culimada bacdi ka mid ah waxay yidhahdeen xadiiska caqiiqi mu ka wariyey waa xadiiskan xadiisu lcaqiiqa ayuunbuu ka wariyey xasan albasri samura wax kale kama maqlin culimada qaarkoodna waxay xataa xadiiskaana kama maqlin xadiiskaana xitaa kama maqlin wuxuu ka wariyeyba ma jirto culimada bacdi ka mid ah waxay xadiiskan iyo keyrkii waa ka maqlay waa ka wariyey waxaana filaya in sida markaa imaam albukhaari iyo caliy almadini iyo waxa weeye tirmidi ay mari jireen cayn ka ahayd baan ku rajo badanahay laakiin inuu waxa weeyaan bukhaari ka wariyey bukhaari wuxuu saxiixa ka wariyey xasan albasri oo ka warinaya samurata ibnu jundub isagoo sabarta mujuu ka warinaya ayaa imaam bukhaari saxiixiisa uu waxba in ku soo arooriyey marka xadiiskaas aad meelaha ku arki doonaan waa xadiis markaa xasan basri samare xadiis buu ka maqlay xadiis caqiiqa waa xadiiskan weeye aynu hayno maanta weeye Eh, wuxuu kaloo sheikhu sheegay oo markaa uu tilmaamay xaakim iyo markaa tirmidi iyo ibn xibbaan inay wariyeen weliba riwaayadda abu daawuud uu ku bedelay way- eh, wayudama badla wayusama halkay ahayd wayusama inuu ku bedelay wayudama wayudamana waxay macnaheedu waxa weeye inuu waxa weeye neefkii marka la gowraco xididada ama biyo bufyada markaa dhiigga markaa uu ka da-ayo marka dhiigga barkiisu ka baxo in waxa weeyaan in yar inta cudbi la qaado waxa weeye dhiig laga soo qaado waxa weeyaan biyo bufyada ama waxa weye xididada ah deetana ilmaha yar madaxiisa la mariyo ilmaha yar madaxiisa in lagu dhoobo kadibna waxa weeye hadhowta laga maydho timana markaa laga xiiro laakiin waxay yidhahdeen culimmadu marka hore eh, wayudama ma ansixin oo riwaayada markaa saxiixa looma hayo riwaaya markaa saxiixa laftigaa looma hayo sidaa darteed waa lafti markaa qariibah ama waxa weeyaan shaad ah ayay markaa culimadu yidhahdeen waa ta labaade waxay waxay khilaafsan tahay axaadiista markaa saxiixa ah ee qofka waxa weeyaan aan dhiig la marinin waxa weeyaan diideysa qofka in dhiig la mariyo axaadiista diideysa ayay waxa weeye khilaafsan tahay waxaa se soo aroortay cagsigeeda wax ka duwan oo inay weli ahayd wax soo aroortay markaa sunna jaahiliya inay ahayd oo dadka jaahiliya isticmaali jireen inay sunna jaahiliya tahay in waxa weeye ilmaha yar dhiigga walqashiisa la mariyo oo madaxa loo mariyo inay waxa weeyaan ka mid tahay min sunan aljaahiliya baa idana soo aroortay waxaase saxiixa bay yidhahdeen culimmadu sugan oo beddelkeeda soo aroortay in waxa weeye la mariyo sacfaraan sacfaraan ama baalkan loo yaqaano tolmasibaaqu noqonayaa kolley waa sacfaraanka iyo warasku waa laba geed oo labada udug leh oo kitaabulxajna waa kusoo marnay oo udgoon bay leeyihiin waxa weeyaan waa la ismariyaa midabna way sameeyaan marka waxaan geedkan midab kale uduga ah ayaa waxa weeye loo marinaya ilmaha yar madaxa sacfaraanka ayaa soo arooray in waxa weeye loo mariyo oo waxa weye halkay dhiigga ka marin jireen iyagu in waxa weeye sacfaraan iyo wax uduga la mariyo ayaa waxa weeye soo aroortay beddelkeeda soo aroortay Ah, abu daawudna waa tilmaamay inuu markaa wahmi yahay dhiigga la yidhi markaa waxa weeyaan een, ruwaaddan ay sheegaysa inay markaa wahmi tahay waxa weye isaguna waxa weeyaan waa uu tilmaamay can burayda burayda waxaa laga warinayaa ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay caqa inuu waxa weeyaan ka qalay can ilxasani xasan inuu ka qalay walxusayni xusayn inuu ka qalay markaa caqiiqa markaa inuu ka qalay rawahu nasaa'i baa wariyey wasaada min xadiisi ibni cabaas waxa weeyaan wuxuu siyaadiyey xadiiska ibni cabaas bikabshayni kabshayni laba laba wan inuu ka qalay kabshigu waxa weeyaan waa faclu da'ni bay yidhahdeen waa neefka markaa qoorhka ah ee idaa weliba ka midka ah lakiin waxaynu tilmaannay in waxa weeyaan idaha iyo riyaha labka iyo dhidiga inay intuba ka siman yihiin oo walqasha ay ku ansaxayso lakiin kabshu waa faclu da'ni faclu da'ni weeyi qaala abu daawuud abu daawuud wuxuu ihi kabshan kabshan wan wan ayuu markaa yidhi wan wan ayuu markaa tilmaamay in wax wan laga qalay lakiin sidaa saxiixa maxaynu nidhi saa markaa siyaadad siyaadatu siqa oo maqbuula oo siyaada siqada la qaadanayaa xadiis kalena iyada ayaa waafaqsan oo macnaha sheegaya in waxa weeya laba laba waxa weeya la qalo oo inanka laba laga qalo wasaada alxaakim min xadiisi cabdillaahi ibni cumara xaakim wuxuu siyaariyey xadiiska cabdillahi ibn cumar isagoo ah can kulli waaxidin minhumaa mid kasta oo labadooda ka mida waxaa laga qalay kabshayni ithnayni laba wan oo laba ah oo mihlayn isla mid ah oo mutakaafi'ayni isu dhigma takaafu'a waxay yidhaahdeen inay isaga dhigmaan baa laga yaaba in mid waliba udxiyada ku ansaxayso waxay kaloo ixtimaashaan inay isaga dhigmaan inay isku hilib yihiinoo laba neef oo waxa weeyaan isku markaa darajo ah oo isku hiliba inay yihiin taana weliba ay yidhahdeen cilal baa kasii sugan kusii suganoo hadday waxa weeyaan kale hilib yar yihiin oo midna hilibkeedu yar yahay midna hilibkeedu weyn yahay dee qofkii la siiyey neefkii markaa hilibkiisu aanu fiicnayn iyo waxa weeyaan qofkii neefka hilibkiisu wacan yahay la siiyey dee waxa weeyaan kaana in loo kala exday bay shabbahaysaa marka waa inay laba neef oo isu dhigma oo mutakaafi isu ah waa inay ahaadaan waa inay ahaadaan wasaada min xadiisi caaisha xadiiskii caaisha isagoo waxa uu siyaadiyey inuu nebigu ka walqalay sala allahu alay wasalam yowma asaabic maalintii toddobaad inuu ka walqalay maalinta toddobaad xagaa laga tirinayaa ma waxaa laga tirinaya maalintu ilmo u dhasho mise waxaa laga tirinayaa maalinta ka dambaysa imaamu maalik baa waxa uu yidhi waxaa laga tirin maayo maalintu dhashe maalinta ku xigta laga tirinaya maalinta ku xigta ayaa laga tirinaya sidaana macaneed wuxuu noqonaya hadduu markaa sabti dhashay axaddaha looga tiriyo sabtida dambe ha laga qalo sabtida dambe maalintu dhashay maalinteeda ha laga qalo lakiin culimada badankoodu imaamu maalik mooyaan inta kale waxay leeyihiin maya maalintuu dhashay waa ku jirta tirada oo sabti hadduu dhashay waxaa laga walqalaya jimca laga walqalaya axad hadduu dhashayna sabti baa laga walqalaya wahaa kada sidaas ayay markaa yidhaahdeen wa samaahumaa waa magacaabay oo xasan iyo xuseyn buu ma u bixiyey wa amara waa amray an yumaata in laga leexiyo can ru'uusihimaa madaxyadooda aladaa dhibaatada laga leexiyo bimacnaa timaa laga xiiro waxaanu ku tilmaamay nebigu sala allah alay wasalam inay yihiin sayida kuhuulu ahli ljanna xasan iyo xusein inay yihiin sayida kuhuulu ahli ljanna ragga ahlujannaa garmadoobayaashooda inay markaa yihiin xasan iyo xusein inay yihiin ayuu markaa tilmamay nebigu sal alla alay slam waa saxaxahu waana saxiixiyey markaa waxa weeyaan xaakim xadiiska uu siyaadiyey waa saxaxahu wasaada waxaa siyaadiyey min xadiisi caliyin fi xaqi lxusein wuxuu siyaadiyey xadiiska markaa waxa weeyaan xaakim isagoo xadiiska markaa cali ah ki xadiiska cabdillahi bin cumar buu ahaa isagoo xadiiska cali bin abi taaliba fii xaqi lxuseyn xuseyn xaqiisa wuxuu gaar ahaan u siyaadiyey wa qaala wuxuu yidhi yaa faarimatu faarimooy ixliqii xiir ra'sahu madaxiisa xiir watasadaqii ka sadaqadayso biziinati shacrihi qadarka waxa weeyaan timihiisa ka sadaqadayso oo dee min fida fida ah qadarka timihiisa oo fida ah ka sadaqadayso wliasxaabi sunan asxaabi sunan bay u sugnaatay min xadiisi umi kursin alkacbiya can ilgulaami ay yudbaxu waa laga gowracaya can ilgulaami inankii waxaa laga gowracayaa shaataani baa laga gowracayaa laba waxa weeyaan neef oo oo mutakaafi'ataani isu dhigma wa can iljaariyati inantiina waxaa laga gowracayaa shaatun neef adhiya baa laga gowracaya shaatun bay soo wada gula gelayaan anwaacdii adhiga uu lahaa anwaacda adhiga uu lahaa shaatuma isaga wada gudagelayaan wasaadu waa siyaadeen asxaabu sunan siwa ibnu maaja ibnu maaja mooyaane waxay siyaadeen laa yadurukum idin dhibi maayo adukraanan kunna ma labbaa iyagu am inaahan mise waa dhidig neef afka la qalayaa ma labbaa mise waa dhidig idinma dhibaayaan kii addoonta ma ka dhigi kartaa wasaxahu tirmidiyu tirmidina waa saxiixiyey waa ibnu xibbaan baa saxiixiyey walxaakim baa saxiixiyey ورواه النسائي إمام النسائي إنه وريي والحاكم وريي وصححه وأنا صحيح من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده isagoo ah xadiiska camar bnu shucayb camar bnu shucaybna uu ka warinaya aabbihii aabbihii oo shucaybina awowgii uu ka warinaayo oo cabdillaahi bn camar bnu caas ah min xadiisi caaishata can jadihi wasaada wabnu maaja ayaa isaguna markaa wariyey min xadiisi caaisha isagoo ah wasaada fiihi wuxuu siyaadiyey alxaakimu xaakim wuxuu siyaadiyey oo wasaxa uu saxiixiyey walaa yugsaru lahaa lama jebiyo lahaa oo caqiiqada ah cadmun wax lafa lama jebiyo oo lafaheeda waxba lagama jebiyo ولأصحاب السنن أصحاب السنن أي يسقنادين من حديث سمرة سقوا يذبح عنه ولا جورعا يوم صا يوم الصابع ما أنت تضبط يا لك جورعا ويحلق ولا حيرة مركا مرحيسة ويسمى ولا مقع بحيا وإلمها مقع سطان مقع رولهين أما أن حق رولوغا مقع بحينين أيا وعيلا مقع بحيا فصحاه الترمذي الترمذي واصحيح حديث كان وابن حبان باصحيي والحاكم باصحيي وفي رواية لأبي داود رواية أبي داود حشي ويدمى بدل ويسمى وحويا وعلى ديك مريا وديك أيالا مريا بدلك ويسمى لكن معنا تلمانا إن الرواية لفت عزيزة سنة لفت مركا آن سقنين لتهي لفت مركا علمات هو لفت غريبة إني مركا مركا أي تلمامين سند هنا نواسحين وقال أبو داود وحوري وهذا وهم من همام وحويا ووهم همام كدعي inuu markaa waxa weeyaan wariyey wayudama inuu markaa wariyey sidaas ayuu waxa weeyaan tilmaamay wallahu aclam وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك